Ka ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool waa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalkeena taasoo sida la qiyaaso lixdan iyo shan boqolkiiba nolosha bulshada Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay xoolaha maadaama Soomaalidu tahay dad reer guuraa ah taasoo u saamaxaysa inay xoolaha dhaqdaan. Gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah deegaanada Soomaalida ee sida weyn looga dhaqdo saddexda meesi ee xoolaha taasoo ay suura gelisay haddaba guddoomiyaha suuqa xoolaha ee deegaanka Istanbul ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay habka uu suuqu u shaqeeyo iyo sida ay xoolaha uga ganacsadaan dadka ku nool deegaanka Istanbul.
suuqani iyadoo meeshani aan suuq jirin oo bannaanaha lagu qasho xoolaha oo bannaanaha lagu kala gato yaa amniga ninka u weynaya jabuuti iyo maa- maamulka degmada yaan soo aruurinan ku talagalnay inay hal meel lagu gado xoolaha siba ariga annagu hadda ari baan gadannaa marmarna geel baan gadannaa xoolaha halkan keeno waxaa laga keenaa miyiga kore ayaa laga keenaa ribaadiyaha keensada halkanay suuq ku soo aadaa ilaa barxaani halkan la keenaa intana ilaa deex baa laga soo babaa istambuulaa la iskugu keenaa meeshan neada hadda caalami waaye neada neadadeeda waxaa noogu xigtaa yuntoy ee bulguud bulguud wax ka sokeeya ma laha waa suuq hadda maaragtay hadda hadda bilaabmayo bilow ah hadduu bilow yahay ee suuq weyn inuu noqdana waan rajaynaynaa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo cid kasta oo hay-adda oo wax qaban karto in mataqaanaa ay naga caawiso xagga dhismaha musqulaha iyo dhisan markii roobka imaado laga galo oo xoolaha lagu kala gato iyo meel xoolaha lagu canshuuro si kastaba ha ahaatee soomaalida ayaa ah dad qarniyo iyo qarniyo ka ganacsanayay islamarkaana dhaqanayay xoolaha walow ay saameyn ku yeelatay isbedelka cimilada sida abaarihii soo lalaabtay ee dalka ku dhuftay haddana bulshada soomaaliyeed ayaa ah kuwo weli ku dhiiran inay dhaqdaan xoolaha islamarkaana ay ku ganacsadaan